bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay tobanka bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa saakay duulaan waxa ay ku qaadeen deegaano hoostaga degmada afgooye iyo deegaanka janaale halkaasoo ay maamulayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sida ay sheegayaan wararka ciidamadan ayaa la wareegay deegaanada buuladul amiin farsoole mubaarak iyo sidoo kale beriire oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalku uu halkaasi ka ku dhex maray ciidamada huwanta ah iyo kooxdii al-shabaab ee halkaasi maamulaysay ciidamada huwanta ah iyo al-shabaab ayaa lasoo warinayaa in dagaal xoogan uu ku dhex maray agagaarka deegaanka janaale xaalada deegaanka janaale iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa kacsan iyadoo ay isaga barakaceen dadkii farakutiriska ee halkaasi ku dhaqnaa duulaanka saaka ciidamada dowladda ayay ku qaadeen al-shabaab ayaa la sheegay inuu ahaa mid qorshaysan oo maalmahan ciidamada dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen halkaasi al-shabaab ayaa gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose halkaasoo la sheego in ay yihiin goobaha ay ugu badan yihiin ay ku sugan yihiin al-shabaab kagana soo duulaan tagaan goobaha ay inta badan weerarada ku qaadaan al-shabaab ayaa la rumaysan yahay in ay inta badan ayagu ka soo duulaan tagaan shabeellaha hoose kana soo abaabulaan weerarada inta badan laga fuliyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya taliyayaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda militariga iyo saraakiisha amniga ayaa kulan ay habeennimadii xalay ah ku yeesheen magaalada muqdisho lagana hadlaya howlgallada magaalada muqdisho ka soconaya ayaa waxay ka soo saareen go-aano adag shir jaraa-id oo ay wadajir u qabteen habeenimadii xalay gudaha xarunta madaxtooyada ayaa waxa ay ugu horeyn ka hadlay taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambal culshe oo dariiska ciidamada xiran taliyahaas taliya sambulushe ayaa sheegay in iska hor imaadkii shalay ka dhacay degmada kaaraan aanu ahayn mid u dhexeeyey ciidamada balse uu ahaa mid u dhexeeyey maleeshiyaad qaswadayaal ah iyo sidoo kale ciidamada xasilinta caasimadda iyo kooxdaasi ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid burcad ah doonaysay inay qalaalaaso ka samayso degmada oo xilligaasi ay ka soconayay qaybinta raashiin loogu talagalay dad dhibaataysan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xakamaynta fara badan laga sameeyo si looga adkaado kooxaha noocaasi ah ee dhibaatada ka wada bulshada dhexdooda sidoo kale taliyaha ciidamada militariga jenaraal cirfiid ayaa isna sheegay in laga baxay dhammaan guryihii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka islamarkaasina lagu banneeyo ilaa iyo kowda bisha julaay taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdixakiim daahir saciid saacid ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay mamnuuc tahay dariiska ciidamada loogu lagu dhex sito magaalada muqdisho waa dariisyada ciidamada in lagu dhex sito gudaha magaalada muqdisho iyo hubka sharci darrada waxauna sheegay ciddii ay ku arkaan in tillaabooyin sharciga laga qaadi doono kulankan habeenkii xalay ahaa ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada ayaa waxaa kasoo baxay qodobo dhowr ah oo ugu horeyso in aan wax walba lagu dhex sidi karin gudaha magaalada muqdisho in sidoo kale aanan lagu arki karin gudaha magaalada muqdisho askari ku libisan dareeska ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddii la arkana tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono sidoo kale qodobada ayaa waxaa ka mid ahaa in aan lagu arki karin howlgallada gudaha caasimadda ka soconaya ciidan aan ahayn kuwa xasilinta caasimadda haddii ay dhacdo taasina in tillaabo sharciga laga qaadi doono gaadiidka ciidamada ayaa la sheegay in warqad la-aan aynan ku dhex socon karin gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho la faarujiyo oo laga baxo guryaha ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka ee ku yaala muqdisho ilaa iyo kowda bisha julaay ee soo aadan in aan cid loogu turin howlgalka xasilinta caasimadda iyo hubka dhigista laga samaynayo gudaha magaalada muqdisho si loo yareeyo falalka amni darro ee inta badan kusoo laalaabtay gudaha magaalada muqdisho kulankan oo ahaa mid ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka militariga nabad sugidda ay ka qayb qaateen habeennimadii xalay ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay falalkii inta badan ka dhacaya gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiraxmaan farole oo ka hadlayay arrinta la xiriirta dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka bari gaar ahaan weeraradii qorshaysnaa ee lagu qaaday fariisimada ciidamada maamulka puntland ay ku lahaayeen deegaanka afuur ee ka tirsan gobolka bari ayaa sheegay inay jirtay dayacnaa badan iyo sidoo kale xiliska saarid la-aan uu tilmaamay inay ku timid habacsanaanta maamulkaasi sida hadalku uu dhigay cabdiraxmaan farwal waxa uu tilmaamay inay tahay wax laga xumaado in weerar noocaasa lagu qaado xero ciidan oo ay ciidamo ku sugan yihiin oo ku taala gudaha deegaanada maamulka puntland waxa uu ku eedeeyey maamulka haatan talada haya in ay ka gaabiyeen xaqiijinta amniga maamulkaasi farwale ayaa sheegay inay tahay wax aan loo dulqaadan karin falalka noocaasi ah ee dhacay asigoona tilmaamay in loo baahan yahay in isbeddel la sameeyo sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in tallaabo deg deg ah la qaado taliyayaasha ciidamada maadaama dayacaad hadlad lagu dilay ciidamadaasi sida uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan farole waxa ugu dambeyntii soo jeediyey cabdiraxmaan farole in ay tahay in guddi soo baara dhacdadii af-uur si deg deg ah loo sameeyo si looga hortago in mar kale falal noocaas oo kale ay dhacaan horta cabdiraxim meeshii ma joogo laakiin kolley waxun bay sababsatay dayacun baa ka jiray kolley dayac waa jira ama dayac wargal ha ahaado ama dayac diyaargarow ha ahaado ama dayac goobta la digay ha ahaado intaba dayacun baa jira marka meeshun haddee waan ognahayo wejigaan hadda dhinacaan uxiga dhinacii kale ka shisheeyo galgale iyo sugurre iyo intaa dagaal baa dhowr jeer laga galay marar badanna hadde ciidamada ambush waddooyinka waa loogu galaa magaalada boosaasana haddee gudaheeda waa ka dhacdhacaan labada dhinacna waa laga xigaa arrintaanu waxay u baahan tahay arrin horta sheel shilkan gaarka ah in lasoo baaraa loo baahanya marka u horeeya si dabadheer loo soo baaro oo aan dawladda keliya ayan isku ekayn si shacbiga loo qanciyo oo ay ku jiraan guddiga loo saarayo dawladda xukuumaddu inay mahay ka codsanayaan inay saa samayso al-shabaab ayaa dhowaan weerar xoogan ku qaaday saldhig ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaanka afuur al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay lixdan iyo kow askari oo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka puntland sida ay sheegtay sidoo kale gawaari ciidan ayay tilmaantay in lagu gubay weerarka ay ku qaaday halkaasi ugu dambeynna ciidamada howlgalka ka wada magaalada muqdisho ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen howlgallo ay ka sameeyeen degmada waaberi ee gobolka banaadir hub iyo sidoo kale walxa qarxa sida la sheegay ciidamadan xasilinta caasimada ah ayaa intii ay howlgalkan wadeen waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo watay qoryaha a k forty seven sida ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi raggan lasoo sheegay in lagu qabtay guri ku yaala magadegmada waaberi islamarkaasina ciidamada xasilinta caasimadda ay xabsiga u taxaabeen iyadoo sidoo kalena howlgallada lagu soo qabtay hub fara badan ciidamadan ayaa lagu magacdaray xasilinta caasimadda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen howlgallo ka dhan ah waxyaabaha amniga kasoo horjeeda ee inta badan ka dhaca magaalada muqdisho iyadoo maalmihii tagayne si aad ah looga dareemay magaalada muqdisho howlgalladan oo ahaa kuwo sii baaxad sare kaga soconaya caasimada soomaaliya muqdisho mas-uuliyiinta amnigana waxay sheegeen in cidna aan loogu aabayeeri doonin howlgalka xasilinta caasimada ee hubka lagu aruurinayo ugu dambeynna xogayaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka tilson ayaa ugu baaqay wadamada sacuudi carabiya iyo wadamada kale ee qaliijka in ay qafiifiyaan xayiraada ay saareen dalka qatar sababoo ah waxa ay sameyn ku yeelatay arrimo aan la filaynin oo ka mid ah la dagaalanka ururka isas wararka soo baxaya xogayaha warkan kasoo baxa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa kusoo deegmaya shan maalmood kadib markii wadamada sacuudi carabiya baxrayn united waa wadanka isku tagga imaaraadka carabta masar iyo sidoo kale wadamo kale ay xiriirkii u jareen wadanka qatar islamarkaasina ay xayiraada dhinaca cirka iyo dhulka ah iyo baddaba ay kusoo rogeen ayagoo u diiday in hawadooda ay marto diyaaradaha wadankaasi iyo sidoo kale isu socodkaba waxaa ugu baaqaynaa boqortooyada sacuudi carabiya iyo sidoo kale isu tagga imaaraadka carabta baxrayn egypty in ay fududeeyaan xayiraada la saaray dalka qatar ayuu yidhi delerson oo hadlayay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa rajo ka muujiyey in baaqiisa ay aqbali doonaan wadamada khaliijka carabta lana khafiifi doono xayiraadaasi la saaray oo ka dhan ah wadanka qatar oo ay ku eedeynayaan wadamadan inuu taageero falalka argagixisada warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha ay qadarinta mudane hawaday naga dhegaysanaya waa naga inta anigo saaxiibkiin maxamed nur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo